runtii wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku haya ad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
salaamadiya saatiro baa la yidhahdaa iyada waa duco waxa waxa heesiisa rooda ereyada ayaan iyo laxankaba ana sameeyey waa qayb kale oo aan kaga hadli doono suugaanta laga sameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno coronavirus waxaa kaloo aada barnaamijka ku maqli doontaan dood suugaaneed kale oo iyaduna dhex maraysa xanuunada kaldudiya iyo weliba daacuun misle doodii soo celi dabadeed wuxuu yidhi dadku ima sharaystaan dilaa halisa maan ihi dooxatada lukumalihi midka dabaqa jiifiyo midka daashka seexdaa way wada daryaamaan kuma daayo taahee ka dhergaan u daranahay an la daacasaniyaa sow cadaalad maan ihi
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxa aynu ku wada caweyn doonaa
jacaylka dhibkiisa iyo ashkatadiisa ay iga badatay badatay badatay badatay ayaan haystaa qaada hadduu qof yahayba de waa tabahakan laga wada calaacalayo qudhiisaan jari lahaa yaa indhahauna iga qaada ban barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington waxaan ku bilownay dhegaystayaal weli dunidu waxa ay la daalaa dhacaysaa sidii ay u xakamayn lahayd xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno fayraska corona kaasoo dunida dhinacyo kala duwan ka saameeyey waxaana tan iyo markii ay xaaladani dunida ka bilaabantay socday dadaalla caafimaad oo dadka loogu gurmanayo iyo weliba wacyigelin iyo guubaaba uu qofba dhinaciisa kaga jiro taasi oo ku aadana sidii looga feejignaan lahaa halistiisa bahda suugaanta ayaa iyaguna dhinacooga curiyey suugaan kala duwan oo ay wixii fariimo ah ku gudbinayaan waxaana dhegaystayaalla barnaamijyadii cawayska washington ee hore aad ku maqasheen maasooyin arrimahaasi la xidhiidha waxaana hal abuurada wax ka curiye ka mid ah abwaan maxamed muumin ababe oo ah hal abuur ku nool waddanka jabuuti isagoo caawana abwaanku inala wadaagi doono heesa duco iyo weliba wacyigelin isugu jirta oo uu dhowaan soo saaray waxaa la yidhahdaa iyadoo waa duco heestaasi oo waxadmida uu ka wada duwan yahay oo si duco ah bay iyadu u dhigan tahay sawsawda meeraysa iyo suusa iyo cudurrada siloon allow nooga sahalo allow allow no salaamadiya saatiro baa la yidhahdaa iyada waa duco waxa waxa heesiisa rooda ereyada ayaan iyo laxankaba ana sameeyey rooda daahir baa codka ku luuqeynaysa rooda daahir ismaaciil ciise ceeleeye musicianka iyo farsamo yaqaankuna waa ciise ceeleeye wacyigelinta oo maana kamid tahay iyo baraarujinta bulshada
heestaasi ay qaadaysay fanaanada rooda daahir haddii aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno inu hore ugu sii soconno barnaamijkeena caweyska washington islamarkaana aynu soo wada dhoweyno abwaan cismaan cabdilaahi guure oo isaguna barnaamijkii toddobaadkii hore caweyska washington inala wadaagay mahansew ka curiyey dooda dhex maraysay xanuunada kaduudiye iyo weliba kan haatan dunida saameeyey ee covid sagaal iyo toban caawale waxa uu abwaanku inala wadaagi doonaa dood kale oo iyaduna dhex maraysa islamarkaana dhex taalla kaduudiye iyo weliba daacuun waxaana uu abwaanku magaalada muqdisho ugu warramay waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guuri gabayada aad horey u samaysay waxaa jira gabay kalood horay uga samaysay kaduudiyaha laftirkiisa iyo daacuunka maxaa isagana kalifay inaad samayso goormuuse ahaa
kaas wuxuu ahay isagana laba kun iyo afartii xiliyadaas ayuu ahay weliba magaalada muqdisho berigaas dagaalana waa ka socdeenoo maxkamadihii islaamiga iyo raggii hogaamiye kooxeedyada la dhihi jiray ayaa ku dagaalamayey labada dagaal oo ka socda ayaa labadan cudurna ay magaalada ka dhaceen marka hase yeeshee daacuunku waxaa waaye sanad kasta waa la arki jiray kaduudiyaha ayaa kow ahay marka berigaasna daacuun oo isxijinaya inuu nin wadaniyo muddo dalka joogay oo ah ayaa wuxuu diidan yahay kaduudiyahan cusub oo beledkii soo galay oo haddii alla ku ron yahay dadkii ka wada taahiyey oo qof walbaa sariirtii uu kakaci waayeyo oo biyo doona waaye xataa marka kaasna dooda waxaa bilaabayay daacuun oo kaduudiyaha markaas ka dhigaya inuu yahay nin soo galootiyahoo dalka iska soo galay waa tahay daacuunku markaa muxuu ku bilaabay dad hadduu isqaba jiray ama muran daldali jiray haddii kale isdili jiray cuduraa dig soo yidhi daacuun iyo kaduudiye wada doodayaa yimid horta dooda koowaad daacuun ayaa furay dambanow kaduudiye dool aan waxgaranoo iska soo degaa tahay xilligaan u daraayo dadka aan xaskuli jiray waa adiga dig soo yidhi horta yaa ku soo diray kaduudiyaa ka daba yidhi war dalkan daryeel ma leh duul ilaaliyana ma leh deyr iyo difaac ma leh ciddii dani ka haysana wax u diidayaan jirin ee dood iyo xasarad iyo dacwo hayla soo gelin doorkaan anaa lehe dib u jeeso daacuun daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dareen moog ayaa tahay diita maalqabeen iyo ditoor iyo aqoon-yahan duub iyo ugaas iyo culammaa'udiin iyo dumar iyo carruur iyo waayeel da'weyn iyo xataa madaxmadayside dadka kalama soocdide tuf ku baxe isku xishoo kaduudiya ku soo durug daacuun wuxuushiyo cudur doqonahaa tahay xasuuq daran ayaa tahay dooxata xun baa tahay dilaa nacasahaa tahay inta tabarta daran iyo danyartaad ka adag tahay dadka ama sin ama daa maatada ha dubanini daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dhaqan doorisaa tahay bal inaad wax daran tahay dawadaada lama helo doc qofkaad u ridatana dadaal iyo daryeel iyo garaawshiiyo daayoo dadku gebi ahaantood qosol bay la daataan dabcigaagu waa maxay dulli dhaqan xumaa tahay kaduudiya ma daalini misna doodii soo celi dabadeed wuxuu yidhi dadku ima sharaystaan dilaa halisa maan ihi dooxatada lukumalihi midka dabaqa jiifiyo midka daashka seexdaa way wada daryaamaan kuma daayo taahee ka dhergaan u daranahay alla daacasaniyaa sow cadaalad maan ihi daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dool socod ku yimidoo iska soo degaa tahay anigaa ku daalaye kuwaan daacad ma rabaan cadli dooni maayaan runtu waa u daran tahay damiirkoodu ma oggola haddaad eex ka durugtana way kula dagaalami aan kula dardaarmee dadkan daacad lama tuso kaduudiya ma daahine durbadiiba wuxuu yidhi daacuun beenta iga daa damiir ma leh kuwaanuye ilmisaa la dilayoo iyagoon wax diidayn sacab ay ku darayeen xay u diiri waayeen maanaa keli dembiilaa daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dooddu way dhammaataye su'aal ugu dambayntii jawaab dabacsan iga sii xaggee dalaq ka soo tiri ma doonaad ku timid kow marka miya dul saareed mise duullimaad sare mid ku soo degaa tahay ma duurkaad ku nooleed daf xaggeed ka soo tiri ii sheeg yaa ku soo diray ma degdegin kaduudiye ma doonayn su'aashaas isagoo diiddan wuxuu yidhi daacuun taasi waa sir dad hadday ogaadaan dawadaa la helayaa anna iidan maahane howlaa iga dayacanoo dad badan baa isugayee hay daahinina jaaw aad bay dhegaystayaal u mahadsan yihiin xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo weliba abwaan guure qayb kale oo uu abwaanku kaga hadli doono waayaha nololeeda kale caadiga ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee toddobaadyada soo socda mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nimca yaasiin caraale waraysigan oo ay kaga warramaysay fanaanadu waayaheedii fanka ayaa ay magaalada hargeysa ugu warantay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur wagaag jacaylku hadduu qof yahay baa tihi marna qudhiisan jir lahaa taana taasina waxa weeyaan jacaylka markaan arkay inuu dhibkiisu badan yahay haye mid calaacalaysa mid tareen isu dhigaya mid le halkana igu dhac mid le saanaan ahay haye oo jacaylkii dhibkiisa iyo ashkatadiisa ay iga badatay badatay badatay badatay in haystaa qaado oo tihi hadduu qof yahay qudhiisan- hadduu qof yahayba de waata bahalkan laga wada calaacalayo Mm, qudhiisan jir lahaa qudhiisaan jari lahaa ayay tusoo yaa indhahawna iga qaadan badan haye ya waa markii anigana aan jacaylka soo bilbilaabayo maarta een, wiilkii ugu horreeyay aan isgursano Ee, markaas heestaas ma adiga qusaysay may may may may bulshada unbad ka ha may anigu waxaan jecaylahay balama kulmi rag fiican bay ilaahay soo mariyay maasha allah mawliga masayra ma arag maasha allah waa hagaag heestaasi jacaylku hadduu qof yahay qudhiisan jir lahaa iyo xasuustii nimcayaasiin ayaynu mar kale dib ugu noqonaynaa dhegaysa habboon nimco fanka waktigan haddii lagu yidhaahdo tilmaam maxaad ku tilmaami lahayd marka aad banaanka u baxdo maxaad is leedahay caannimadu dhib iyo dheefba way leedahay horta maxay ahayd fanku horta waa entertainment oo adaa u baahan qofku hadduu fanaa stress iyo feker iyo xanaaq iyo farxad iyo qosol un baanu ku jirnaa anigu haddaan laba cisho qosli waayo waan soo iibsadaa meelo lagu qoslayo waa inaan tagaa aha aan dhahda haye nimca degan ma soo jeedaa ma ku imaadaa ha ha aad qosolkii farxaddaa samaysta markaan baxayo reer waan faraxsanay waa markaan laba cisho aan caajisoo qosli waayo horta ma waa entertainment fanku waana health weeyaan waa caafimaad midna waxweyaan de caan baa tahay adduunka imaka alla hargeysa lukuma mari karo daaqad haddaan maraa deerada jisto farxad maxaa jira ummadayda bay jecel london baa jooga gaalku ima yaqaan maxaa jir bugu dhacay nem nimo nima raale yes bes maxay tahay naagta afrikaanka ee soomaalida fanaaniinta waktigan maxaad ku tilmaami lahayd maxaad se kula talin lahayd nimco wallaahi fanaaninta waxaan odhan lahaa horta isku bah baynu nahay ama ku waaweyna ha noqda ama ku yara ha noqdaane inaynu saaxiibno inaynu meel kasoo wada jeesano inaan istaageerno inaan issoo dhaweysano inaan wixii shashakiya wixii maarata anagu dee dumarkii hore fanaanintii hore waa beri dee ilaahayba horta malaa'ig mina waa la isdilaayay iyagoo isula soo calaysan bay haddana ruwaadii wada dhigayeen oon la moodaynin inay weligood isqabteen ha marka waxaan oran lahaa dee aynu wada sheekaysano wada faraxno wada qosolo meel kasoo wada jeesano isu ducayno oo maxay soo raadsano oo shuushka iska dhex saaro oo xumaanta iska daayo inagiibaa dembi ku jirna dembi kalena ha shaqaysanina ha isxamanina ha isxaasidina tayni kale inaga badan dee aniga taladeedu waa taa waa hagaag nimcayaasin gabagabadii barnaamijkeenu joognaa heestaad jeclaan lahayd inaad dhegaystayaasha u doorto oo aad ugu soo xidho
horta heestan waxaa iga dalbatay nimca degan waan aad u jeclahay in abtiday walaashay saaxiibaday waasaa rabay inay fanaaniintu saaxiiba wada noqdaan oo isugu wanaagsanaadaan hadigana horta aadna ku jecelahay adiga reerkaagaba aadna waa idin salaamaya familigeygan salaamaya kan jooga intay ka tiri leeyihiin oo dhan ayaan lehay waan aad baan iyo aad baan idin salaamaya familigaan dhaxay oo loftem waan salaamaya ummadda soomaaliyeed oo dhan waan salaamayaa fanaaninta soomaaliyeed oo dhanna waan salaamayaa odayga cabdirashiid khaliif cilmi mataan ubaalana waan salaamayaa waxaan leeyahay salaan sare saaxiib waxaan nagu soo xidhayaa heestii ay nimco dooratay nimca degan ma naftaad jiidato meel kale arki wayde ma qalbigaad maxato ka marmi waaye
muraya daawashada iyo midab qurxono macaankii dunidu hela muudsaanayo markasta ku eegaba maskaxda mabsudo mankaad jacayl iyo muftaha ku xidhaatee markasta ku eegaba maskaxda mabsudo mankaad jacayl iyo muftaha ku xidhaatee jiidato meel kale arki wayde ma qalbigaan maxato ka maarmi waaye jiidato meel kale arki wayde ma qalbigaan maxato ka maarmi waaye
guud ahaanba dhegaystayaalla barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
imuqanaye milyan ka mudano maalin iyo habeenba waan ku muuqanaya mahuraankii imuqanaye milyan ka mudano maalin iyo habeenba waan ku muuqanaya xibadadii anaa lawalbahare muxibadadii ana lawalbahare manaftaa jiidato meel kale arki wayde ma qalbigaan maxato ka maarmi waaye ma nafta jiidato meel kale arki wayde ma qalbigaan maxato ka maarmi waaye ma nafta jiidato meel maqalbiga maxato ka marmi waye